dowladda britain ayaa ku dhawaaqday inay dalkeeda ka mamnuucayso qaadka ay isticmaalaan jaaliyadaha ay soomaalidu ka midka tahay ee dalkaasi degan xogaye arrimaha gudaha teresa may ayaa go-aankan maanta oo arbacaha ku dhawaaqday go-aankan ayaa ka hor imaanaya go-aan ay bishii janawari ee sanadkan soo saareen guddi khubar ah oo dowladdu u xil saartay inay ka soo tala bixiyaan qaadka kuwaasi uu go'aamiyey in qaadku aan la mamnuucin qaadka ayaa noqonaya qaybta c ee nuucyada mukhaadaraadka mamnuuca ka ah waddanka britain waxaana qofkii lagu helo uu mutaysan doonaa ciqaab gaari karta ilaa iyo afar iyo toban sano oo xariga abuukar cawaale waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn ugu ololeynayay in britain ay mamnuucdo qaadka saare ciidla nuur ayuuna qadka teleefonka ugu warramay
waad mahadsantihiin v o a warkani runtii wuxuu ahaa war ayaantaan oo dhan dhegtu noo taagnayd saaka ayay ku dhawaaqday wasiirka arrimaha guduhu waxaa looga dhigay qaadkii kalasi daraag oo ah macnaha daraagada levelka ugu hooseeya sida xashiishkao kale qofkii lagu qabta isagoo gadaya ama ka ganacsanaya ama soo gelinaya waa afar iyo toban sano xariga laakiin qofkii lagu qabta isagoo afka ugu jira ama uurbeyta yarow si uu ku keenay gacanta ku haystana inta laga turo xoogaa la ganaaxaa la sii daynayaa marka waa guul weyn baan u aaminsanahay oo usoo hoyatay waa tahay abukar warkan ay soo saartay xogayaha arrimaha gudaha ee dalkan britain waxaa lagu sheegay qaadku inuu yahay derajada saddexaad ee daroogada la isticmaalo ha marka la leeyahay derajada saddexaad muxuu ka dhigan yahay ma kuwa u hooseeya ayuu noqonayaa mise kuwa u sarreeya u khatarsan buu ku jirayaa wuxuu ku jiraa kuwa u hooseeya laakiin wuxuu la nooc yahay daroogada kaleo loo yaqaana xashiishka bay isku darajo geliyeen darajo wax la mamnuuca darajooyinka uhooseeyuu ku jiraa runtii waxaana oran karaa anigu fikir ahaan kolley waanu soo dhaweyneynaa sababtoo ah haddii galaaska labaad laga dhigo de qofkii muluq muluqiyo isagoo wata lagu qabta unbaa dembi sii badanayaa laakiin galaaskani wuxuu mamnuuqayaa cid ka soo gelin kartaa inaysa jirin intaasaan annaga dhinac noo riday waatay marka waxaynu ka war haynaa bishii janawariye sanadkan in dowladda guddi ay u saartay oo qaadka soo baadhaysay inay soo sheegeen inaanu wax dhiba bini aadanka ku hayn ama aanu darooga ahayn maxaa fikirkan iska bedelay go-aan kalay ku qaadatay maanta dowladda britain way jirtaa guddigaas saddex iyo labaatankii bishii horey ahayd guddigaasi runtii waxaan oran karaa anigu fikrad ahaan waxaa loo dhiibay in ku filan oo dhibaato qaad ah oo ay kamid tahay dadkii ku geeriyooday oo ay kamid tahay xanuunka beerka u keeno xushmad weyn baan uhayaa iyaga iyo waxa ay qabtaan iyo shaqadooda laakiin kuma aanan qanacsanayn kumana aanan raacsanayn kadib waxaan qaadanay inaan go-aankoodii ama ama akhbaartii ay soo saareen inaanu iyada laftigeedii dib u challenge garayno ama aanu dib iyada akhbaartoodii aan maxkamad la aadno waana arrinta arrinta keentay runtii inaan markaanu niri saa ku harimayno guddi kale ahna hala eego oo dhinac kale ha laga fiiriyo nimankan way ka been sheegeen markii la yiri baa go-aankii dib loo bedelay sababtaas weeyana sababta keentay in maanta ay guushana timaado waa tay marka waxaa la odhan karaa dadaalkiinii buu ku yimid go-aankan ay maanta dawladdu qaadatay ma saasaad ujeedaa abubakar dadaalkayagiibuu ku yimid yes waxaana arrintaas ku mahadsan shacabka soomaaliyeed taageerayaasha soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisa oo har iyo habeenniyadda noo dhisayay oo hore u soco lahaa oo dhaqaale ahaan nagu taageerayay oo yacni qulubtayada iyo niyad ahaan noo taageerayay runtii marka goormuu dhaqan gelayaa mamnuucistani ma maantoo go-aanku soo baxay laga bilaabo mise waxaa jirta loo qabtay oo wixii ka dambeeyay qofkii lagu arko xukunka lagu qaadi doono akhbaarahaasi way soo baxayaan laakiin diyaarad dambe oo kasoo degaysa ma jirto akhbaarta sida ku qoran wakti la cayamay ma jirto laakiin waxaa la ogeysiiyey dowladda kenya in qaadkii la mamnuucay raggii beri subax oo kale u xirxiran jiray inay soo dhoofiyaan ama caawa habeenbarkii diyaaraddii kenya kasoo bixi lahayd ma imaanayso berito marka waa alxamdulilahi baanu oran karnaa hadday xataa wiiga kadib uu dhaqan galo xataana marba haddaanu baalkii hariir iska rognay oo gul weyn baanu oran karnaa alxamdulilah qaadku dalka britain ma wuxuu uga yimaadaayo keliyaata nairobi mise waxaa jira wadamo kale oo iyadana qaadku ka yimaado qaadka ugu weyn oo nooca mirooga la yidhaahdo oo badankiisahay wuxuu ka yimaadaa nairobi way jiraan yamanta iyo ethoobiyankuna inay qaad yaroo hareer iyo nooc kalea keensadaan laakiin nimanka taxsida u taal oo maanta ooyaya waa wadanka nairobi sanadkan gudihiisii bay ahayd markii january ka dhaqan galay wadanka netherland u k baa ugu dambeysay macnaha waxaa la oran karaa qurba joogta soomaaliyeed oo dhan oo reer galbeedka joogta ayaa badbaaday waatay markaa waxaa jira dad badan oo qaadka isticmaali jiray qaar ka ganacsan jiray iyo qaar siyaabo kala duwan ugu tiirsanaa u k na waxaa lagu tilmaamaa meelaha soomaalida ugu badan ee ay joogto xaaladdu siday noqon doontaa dadkaasi sidee loo jihayn doonaa sidii ay balwaddaasi uga gu'i lahaayeen walaal runtii waa su-aal fiican annagu inta hala gooya ka dhaqaaqa ma aha waxaanu qorshaynaynaa inaanu jihayn iyo annagoo masaajidyada iyo iyo xafiisyada tababarada dadka shaqada siiyey iskuullada luuqadaha bara annagoo la shaqaynayna bal inaanu aanu dadkii dib u jihayno oo dib iyaga laftigooda u tilmaano laakiin qaadku waa balwadaha wuxuu ku jiraa keliya ee adduunka qofku hadduu dacisho ma ogaado asagaaba iska helinba wuxuu arkaya qaaday oo oo fresh noqday oo marka waxaan rajeynaynaa in guul weyn oo ummaddu ka faa'iidata ay noqoto dhinac walba haddii laga eego soomaalida marka laga yimaado dadka kale ee waddankaasi u k jooga ee soogalootiga ahi ma cunaan iyagu yaase u badan soomaalidu sidaa u cunto wax u cuna oo bini aadanay ma jiro yamanta iyo etoobiyaanka iyo way jiraan iyo dad kaleo east africa ama afrikada bari ka kasoo maray waxaa sii kaloo sii barbaranayay dadka soomaalida xaafadahooda ku badan oo east eurobianka iyo ah ama yurubta bari ka yimid
kaasi waxa uu ahaa abukara cawaale oo ka mid ah dadka sida weyn ugu ololeynaya in dalka britain laga joojiyo amaba laga mamnuuco cunista qaadka iyo keenistiisaba waxa uuna u warramayey sahre cidla nuur oo washington joogta